aada iyo aad ay umahadsan tihiin runtii dhacdadan waxay ahayd mid ku cusub dhacdooyinkii ka dhici jiray magaalada muqdisho runtii oo ku umushay isbitaalka soos ee degmada hiliwa ayaa runtii cunugeedii ay ka xadeen dad iyagoo aan ilaa iyo hadda sababtooda aan la garanayn balse gacanta lagu soo dhigay ciidamada ammaanka qeybahooda kala gedishan oo kaashanaya shacabka ee degmooyinka hiliwaa iyo hodan ayaa waxaa markaa u suura gashay inay helaan xog ku saabsan in cunugii yaraa ee la xaday la geeyey deegaan ka mid a degmada hodan islamarkaana laamaha ammaanka ay u suura gashay in ay markaa howlgal sameeyaan islamarkaana ay kusoo qabtaan dadkii iyagu falkaasi ka dambeeyey iyo cunugii islamarkaana hadda cunugii hooyadiisa ee lagu wareejiyey dadkiina ay ku jiraan gacanta laamaha ammaanka marka waxay iga warantaa siday suurtagalka ku noqotay in booliisku ay helaan xaggee ka bilaabatay see xogtan ku hesheen
runtii laamaha ammaanka waxa ay markii hore ka bilaabeen degmada hiliwa oo ay dhacdadani ka dhacday shacabkii iyadoo la kaashanaya ayaa markaa xuraansi la sameeyey qaabkay wax u dhaceen dabagal markaasi la sameeyeyna lagu ogaaday in markaa qofkaasi uu meeshii ugu dambeeyey uu galay ay ahayd degmada hodan qayb ka mid a shacabkii degmada hodan iyo taliskii saldhigga degmada hodan oo iyadana iskaashi lala sameeyey iyo xuuraansi lala sameeyey laamaha ammaanka qeybahooda kala gedisan ayaa iyaduna ay ku suurta gashay in markaa la ogaado goobta saxda ah ee cunugaasi lagu hayay marka sidaa ayana ku suura gashay in lasoo badbaadiyo cunugii yaraa islamarkaana gacanta lagu soo dhigo kooxdii iyagu ka dambeeyey marka haddana waxa ay ku jiraan laamaha ammaanka baaris ayaana ku socota laamaha ammaanka ayaana markaa dib kasoo sheegi doona sababta iyo waxa keenay in markaa dadkani cunugaani markaasi ay qaataan wax su-aala ma weydiisan oo wax ku qasbay ah gabadha laamaha ammaanka ayaa hadda gacanta ku haaya oo su-aalahaas oo idil weydiinaya marka ay xaqiijiyaan ay su-aalahooda dhammaystaan kadibna markaa waanu idinla wadaagi doonaa marka kaligii ku ahayd arrintaa mise dad kaleo wax kala ogaayaa jira
marka hore sida la xaqiijiyey laamaha ammaanka iyo weliba isbitaalka soos ay xaqiijiyeenba qofka cunuga qaatay waxa uu markii hore ku sugnaa isbitaalka soos oo asiga aanan la ogeyn sababta qofkaasi uu markii hore u yimid laakiin baarista saxdaa markay dhammaato ayaa markaa waxaa soo bixi doonta sababta saxda aheed ee markii horeba qofkaasi ay u timid isbitaalka soos cidda markaa kasii dambaysa iyo waxaasoo dhan su-aalahaasi waxaa hadda weydiinaya laamaha ammaanka marka ay ka dhamaystaan kadibna waa idinla wadaag marka ma kaligeeda hadda haysaan oo booliisku ay baarayaan mise dad kale oo eedeysanaha jiro lahayo dad kale oo eedeysana iyagana waa la haayaa oo laamaha ammaanka ay gacanta ku haayaan marka waxaasoo dhan markii la xaqiijiyo waa idinla wadaagi doontaa